orodyahanka asalkiisu soomaaliga yahay ee u safta dalka britain moha maxamed faarax oo loo yaqaano moha faarax ayaa xalay mar kale ku guulaystay bilada dahabiga ah kadib markii uu ku guulaystay orodka shanta kun ee mitir ee ah ciyaaraha olombikada caalamka ee ka socda london moha faarax wuxuu toddobaadkii horena ku guulaystay tobanka kun ee mitir oo uu ku qaaday bilada dahabka guusha oo uu soo hoyey dalka britain waxaa la wadaaga dadka ku hadla afka soomaaliga guushaasi moha maxamed faarax oo kasoo jeeda asal ahaan soomaaliya maxamed cabdisandheere ayaa warbixintan nooga diyaariyey habeenkii xalay ahaa waxaa mar kale bilada dahabka ku guulaystay maxamed faarax oo tartanka orodka u matalaya dalka britain hase yeeshee asal ahaan soomaali ah waa markii koowaad ee taariikhda dalka britain uu orodyahan labadan biladood ku wada guulaysto mow faarax sida kulankii hore waxaa guushiisu ay farxad gelisay dadka reer britain iyo dadka soomaalida ah labadaba dareenka sare ee ay keentay guushii mow faarax waxaa ku diirsaday dad aad u badan dareenka isaga u gaarka ayaan weydiiyey duraan faarax oo ah kusimaha guddoomiyaha guddiga olombikada soomaaliyeed haatanna ku sugan magaalada london runtii waxay ahayd habeen farxadla ayay noo ahayd ummadda soomaaliyeed guud ahaa gulligeed anakana gaar ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsanayn guusha uu gaaray laban siba waan ugu faraxsannahay de waxaan ugu faraxsannahay waa wiil dhalinyaraha oo soomaaliyeed oo maxaa la yidhahdaa dhiigeeniya inuu guulaysto waxay lamid tahay inuu qof soomaaliya guulaystay tan kale waxaa kaloo ay runtii waxaan maanta isla fadhinay ciyaarta iskala fadhinay prime ministerka ra-iisul wasaaraha waddanka ingiriiska david cameron markii uu dhamaystay isagaa igu soo booday marka waxaan ku yidhi waxay waxay tahay maar arrintan contributionka soomaalidu ay maxaa la yidhahdaa ay siisay maxaa la yidhahdaa waddanka ingiriiska runtii waa contribution aada u qurxoon oo aada u fiican oo u weyn wayi waa waa mahadsan tahay marka waxaa kutusaysa anaguna society-ga aan dhex deganahayna inaan dad wax ku siyaadinaha inaan noqono in naloo arko marka run ahaantii waxay ahayd maalin ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaanba ama kuwa dibadda jooga ha ahaato ama kuwa waddanka jooga ha ahaatee farax weyn ayay u ahayd inuu maxamed faarax ku guulaystay tartankaas taariikhda taariikhiga oo labadii tartanba laba shantii kun iyo tobanka kunba maxamed faarax ma moogana dareenka wanaagsan ee dadka soomaalidu ay u hayaan guushii uu gaadhay markii tartanka tobanka kun ee toddobaadkii hore uu ku guulaystay mow faarax waxa uu biladii dahabkahayd u hibeeyey dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan isagoo ay wada joogaan orodyahanka reer jabuuti ayaan leh ayaa mow faarax isagoo la hadlaya telefishinka somaali channel uu ka hadlay guushiisii tobanka kun ee mitir wallaahi aad baan ugu faraxsanahay maxaa biladan soo hoyay dahabka oo in badan tareen tababar badan u qaatay oo dee waxyaalo badan uu soo maray orodka waayo orodka dheer mar quraato meel ma la gaadhay in badan waana ku dadaashid aad baan ugu farxay birilada waxaas kale anuu maskalihi dadkii oo dhan oo gacan qabtay soomaalida oo dhan magaca soomaalida dan ku hadlano maxaa dhahay askale birilada waxaan salaamayaa soomaaliya oo idil meel kastay wadan kastay joogaan walahi guushan waa guul fiican haddii ilaahay dhaana dee dhalinyaro ana kaloo ay lamidan way soo baxayaan ayaan la ku jira ninka saaxiibka kale ku jira marka insha allah haddii ilaahay dhaa dee wixii waa inaan ku dadaalnaa weeyaan meel waan gaari karnaa marka aad baan ugu faraxsanahay waa wax dee waxyaalo badan u soo maray isla kulankii mow faarax uu habeenkii xalay ahaa ka tartamayey waxaa isna ku jiray muumin geelle oo ah orodyahan u dhashay dalka jabuuti muumin isaga oo ku sugan tuulada olombikada amaba goobta ay ciyaartoydu degan yihiin ayaan wax ka weydiiyey mow faarax iyo guushii uu xalay gaadhay wallaahi runtii mow faarax in badan baan tababar isla sameynayn islana deganayn marka ilamaa labadii kun iyo shantii baan isbaranay ilamaa iminka hadda saaxiibaan nahay wakt meelo badanna waan iskula tababar qaadanay meelo badanna waan iskula oranay marka aad baan aqoon ugu leh dee wallaahi waa nin saaxiibkee waana nin fiican oo saaxiibtinimo leh waana orodyahan aad iyo aad u fiican marka aad baan ugu farxay dee guusho maanta qaadanaya labada biladood ee dahabka bal tartankaagii adiga iga waran xaaladdu siday ku ahayd maxaad isleedahay waddi baad ugu dhacday maanta wallahi ana kaalinta saddexiy tobnaad baan galay horta tii horaan orday final baan gudbay dabadeedna waan garanaya de inay rag aada u fiican oo strong ay joogaan finalka oo shan iyo toban qof oo u fiicnayd adduunka iskugu yimaadeen marka waxaan isku diyaarinayay inaan dee kaalinta hores kaalmaha hores kasoo qayb qaato sida kaalinta sideedaad ilama kaalinta shanaad haddaan saddex hores aan geli karin marka stiil haddana dee kaalin wey noqon weyday kaalinta saddexiy tobnaad baan garay laakiin wax dhibaataa ma ahayn rag igaasay saacada fiicnaa oo ethoobiyan iyo kenyaatiba wa isku mid ma ahayn marka wax weyn uma arkin laakiin waxaan inaan guuli lahaa nacab intaan final tegey ee noqday jabuuti qofkii horreeyay final tegey taa horta waa tuweynta kaletona waxaan insha allah isku diyaarinaya orodada dambe waaweyn inaan meel fiican ka qaato guushii toddobaadkii hore tobanka kun ee mitir kadib mow faarax waxa uu telefishinka soomaali channel u sheegay inuu ku tala jiro in marka uu ciyaaraha ka fadhiisto uu taakulayn ka geysan doono sidii uu u horumarin lahaa ciyaaraha fudud ee dalalka geeska afrika waxaan bilaabay maxaa dhahay mag farax foundation oo charityga oo charitigooda hadduu ilaahay dhaha hadda marka orodka ka fadhiisto inaan wixii aan ku beerin karo orodka ama dhalinyarada waxa karo maralko niyadda u dhisi karnaa amba facilit-gii wax ka bedelno waayo haddee hadda dee annina siblaan ahay maanta waayo ingiriiska annaga imtay ku da'yar haddana dee wax kasta ingiriiska yaalaan dharkii helaysid kabihii helaysid marka qaar badan baa jira oo jabuuti iyo soomaaliya meel kasta jooga oo wixii qalabkii haysan marka hadduu ilaahay dhaha iminkana waxaan ku tali jirnaa si qalabkii amba maralka u dhisi lahayn qalabkiina ugu beerin lahayn waxaa hubaala in guusha muu faarax ay farxad gelisay dadka reer britain ee hadda uu jinsiyaddooda haysto dadka soomaalida ah meel kasta ha joogaane iyo qoyskiisii oo ku nool duleedka magaalada gabiley ee somalilan